habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenee raadiyo cadaado caawana waxaa ugu dooran faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya dagaal ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle oo maanta lagu calamasaaray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe wasiirro ka tirsan galmudug oo shaaciyey maanta inay iscasileen wasiirka boostada iyo isgaarsiinta galmudugna waxa uu sheegay inuusan xilkii ka qaadinin madaxweynaha maamulka galmudug wasiirro ka tirsan somalilanna maanta waxa ay lacag ku wareejiyeen guddiga doorashooyinka somalilan qodobada dibaddana waxaa ka mid ah tahriibayaal jirdi loogu geystay xeebaha liibiya qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan dhegaystayaal u diyaar garooba caawa taarikhdu waxaay ku beegan tahay labiyo labaatanka bisha tobnaad sanadka laba kun lix iyo toban dhegaystayaal haatana warkii oo faahfaahsan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug galabta waxaa dib uga qarxay dagaal u dhexeeya ciidamo kala taabacsan maamul goboleedyada galmudug iyo puntland haddaba si arrintaasi tafaasiil dheeraada uga helno waxaan teleefoonka gaalkacyo kula xiriiray saadaq siciid nuur oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada gaalkacyo daabqo aada baa umahadsan tahay sagaalkii barkii galabnimo magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug waxaa dib uga qarxay dagaal u dhexeeya maamulada galmudug iyo puntland dagaalka intiisa badan waxa uu ka socday waa xal oo magaalada saameyn badan kuma uusan yeelan hase ahaatee dagaalkaasi oo ahaa mid qaraar labada dhinacna isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ilaa hadda faahfaahinada laga helahayo waxay sheegahayaan in khasaaraha labada dhinac ee halkaasi ka dhashay uu kor dhaafahayo toban dhimashaa ilaa labaatan dhaawaca arrimaha caafimaadka ee magaalada gaalkacyo oo aan la xiriirnay ayaa waxay noo sheegeen in lasoo gaarsiiyey dhaawacyo kala duwan kuwo liitiyo kuwo roomba sidoo kale waxay sheegeen in ay jiraan ciidamo halkaasi kusoo dhintay iyo sidoo kale dad shacab ah oo diistadu u tagtay qaybo ka tirsan daafaha magaalada in lasoo gaarsiiyo halkaasi xaalada guud ee magaalada gaalkacyo caawa ay degan tahay dagaalku sii siisa ayuu isaga qaboobay qoraxdu marka ay dhacday ayay halkaasi xabada ku joogsatay mana jirto ilaa hadda edwan one kula dhex jirta labada dhinac goobihii ay hore ugu dagaalameen ayuu isku hor fadhiya saadaq muxuu dagaalkan ka bilowda galabta mar kale dib u qarxay dagaalkan galabta magaalada gaalkacyo dib uga qarxay lama oga sida uu ku bilowday ilaa hadda cid xaqiijin karta ma ay jirto laakiin saraakiil ka tirsan ciidanka galmudug oo aan la xiriirnay waxay noo sheegeen in ay difaac meel ay ku lahaayeen ay soo weerareen ciidamo ka tirsan maamulka puntland halkaasi oo ay ku joogteen ninkii awgoofka ahaa ama sida loo yaqaano waardiyaha ciidankaasi u hayay ay joogteen kabacdina dagaalku sidaas ku qarxay uuna ballaartay dagaalku galatay waxaa xusid mudan inuu ka socday masaafo isku jirta labaatan kilomitir inuu si isku sida uga soconahayo dagaalku oo ahaa mid culus waa mahadsan yahay saadaq siciid nuur munaasabad lagu caliimasaarayay madaxda maamulka hirshabeellena maanta waxay ka dhacday magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa lagu caleemasaaray madaxda cusub ee maamulka hirshabeelle munaasabadda caleemasaarka ee magaalada jowhar ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madax ka socotay maamul goboleedyada galmudug iyo puntland munaasabadda sidoo kale waxaa kasoo qaybgelay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo sidoo kale madax ka socota beesha caalamka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo khudbad kooban ka jeediya xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay soo dhoweynayaan madaxda cusub maamulka hirshabeelle ayna la shaqayn doonaan dhankooda ka galmudug ahaan
madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka aan waxaan tuuran lahaa aan tuurtay waxaan rabaa dadka inaan u fududeeyo oo lugo dheer aanan sheegin waxaan u rajeenayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan reer shabeellada guud barwaaqo iyo bashbash ayaan u rajeenayaa waxaan u rajeenayaa wixii dib heshiisiin oo dhiman inay runtii dhammaystiraan waxaan ugu hambaliyanayaa madaxweynaha hirshabeelle tillaabadii koowaad markii la doortay uu qaaday oo ah inuu booqday magaalada dowlaweyne inuu booqday gobolkii hiiraan oo meeshu ka soo jeeday ah inuu la kulmay dhammaan cid alla ciddii dareen iyo tabashada shacabtay aad iyo aadaan ugu hambalyanaya tallaabadaas bilowga ah madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble ooshe madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble oo asna goobta ka hadlay waxa uu sheegay in uu ka shaqayn doono dib u heshiisiin guud oo uu dhex dhigo dadka wadadega deegaanada hirshabeelle qodobka koowaadna waxa uu yahay dib u heshiisiin dib u heshiisiintu macnaha ma aha in xabad iyo qoray laysu haysto laakiin dadku inay isfahmaan dhinac loo wada jeestaa hadduu ilaahay yidhaahdo dib u heshiisiinna ballaaran ayaan dhigi doonaa kuwa deegaanka ah ayaan dhigi doonaa kuwa soomaaliya ahna waa u gudbaynaa sababta oo ah wasiiru dulaha qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay inuu iska casilay xilkii wasaaraddaasi warkan waxaa faahfaahinaysa samsam maxamed maxamuud waxaa maantay ku dhawaaqay iscasiraad wasiir dowlaha qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dowlad goboleedka galmudug mudane cabdiraxmaan maxamed cismaan sayruuq bismillaahi raxmaan raxiim aniga magacayga waxaa leedahay injineer cabdiraxmaan maxamed cismaan waxaan ku magac dheerahay sayruuq ujeeddada aan rabo inaan halkaan uga hadlo waa soo gudbin xilka tegis ama istiqaalo xilkii aan u hayay galmud anigoo ku magacoona magaca wasiiru dowlaha qorshaynta markii aan ogaaday mas-uuliyaddii aan u dhaaftay inaan ugu shaqeeyo ummadda soomaaliyeed ee reer galmudug oo ahayd oo ahayd cadaalad iyo horumarin inaysan jirin markii aan ogaaday inaan loo xaqsuurayn ummadda reer galmudug markii aan ogaaday nidaamkii la wada dhistay xilka aan ka hayo inuu yahay xil hafaryo ah oo xuquuq iyo mas-uuliyad aan u madax bannaanahay aysan jirin dantii ummadda reer galmudugna ay ka baxday meesha mid gaara iyo mid guudba markii si cad nidaamka dowlad goboleedka galmudug dhexdiisa loogu ihaaneeyey beesha aan ka soo jeedo oo shiqaaleen xuquuqdoodina la laalay isla markaasna aan kursiga iyaga ku matalayay annagoo nidaamka dowlad goboleedka galmudug ka filaynay maamul wanaag xaqsoor wadajir iyo isku hayn dhammaan beelaha kala duwan ee ku boobay galmudug waxaan go'aansaday inaanan ka dhex shaqayn karin nidaam dadkiisa si walba ugu xadgudbaya aniguna muddadii aan ka shaqaynayay aanan hal bilna mushaar aanan ka qaadan bal anigu aan ku bixiyey waxaan kuu soo gudbinayaa mudane madaxweyne istiqaaladii aan xilkaas kor ku xusan uga degay islamarkaasna aan ku wargelinayaa beesha aan booskaas ama xilkaas ku matalayay inay qof kale ay keensadaan oo ay raalli ka yihiin xilkaasna qaban karaa waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maamulka galmudug ayaa waxaa ku soo badanayay ka tegista xilalka wasiirada iyadoona aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee ka dambeysa waa mahadsan tahay samsam maxamed maxamuud wasiir ku-xigeenka wasaaradda bey-ada dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka galmudugna asna waxa uu shaaciyey inuu iska casilay xilkii wasaaraddaasi wasiir ku-xigeenka dhirtiiyo daaqa dowlad goboleedka galmudug cabdifitaax maxamuud axmed ayaa shaaciyey inuu iska casilay xilkii wasaaraddaasi cabdifitaax maxamuud axmed wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in xilkaasi iskaga casilay arrimo asaga quseeya
waxaan ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda bay-ada dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka galmudug runtii xilkaasi waxaan go-aan ku gaaray inaan iska casilo warqadii digreetadana waan u gudbiyey madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka sare ee baarlamaanka aadna way umahadsan yihiin aqbalaada iga aqbaleen xilkaasi aan muddada halka sano iyo dhowr kabilood aan gacanta ku hayay aan maanta istiqaaladooda wareejiyey runtii waa arrin muhiim ah u baahan in dadku ay si fiican u fahmaan arrinta aniga cabdifitaax ahaan aan xilkaasi ugu tagay ma aha arrimo siyaasadeed ma aha arrimo kale waa arimo aniga shaksi ahaan ikhusaysa taasi ayaana keentay ama aan garwaaqsaday in xilkaasi aan ku wareejiyo runtii waa arrimo markii aan idhaahdo arrimo shaksiyadeed waa dareemi kartaa waa arrimo fimil ah marka taasi ayaa keentay inaan xilkaasi aan ka tago runtii aniga muddo hal sana iyo dhowr bilood ayaan waxaan ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi wax kale ma aha waa arrin cabdifitaax shaksi ahaan khusaysa
wasiirkan ayaa noqonaya wasiirkii labaad oo iscasilaadiisa shaaciya maanta iyadoona maanta sidoo kale uu shaaciyey inuu iska casilay xilkii wasaaraddaasi kana tegay wasiiru duulaha wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga ee dowlad goboleedka galmudug weli waxaan ku guda jirnaa wararkaasi la xiriira iscasilaadda wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa beeniyey in laga qaaday xilkaasi wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka galmudug axmed dubbed cali oo la hadlay warbaahinta ayaa beeniyey in laga qaaday xilkaasi islamarkaasna uu ka qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guleed axmed dubbed cali wasiirka boosada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in warkaasi uusan xaqiiqo ahayn islamarkaasna ay jirinin cid galmudug ah oo ka qaaday xilka wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka galmudug marka laga soo tago hadalka wasiirkan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guleed ayaa waxaa xafiiskiisa ka soo baxday warqad wareegtaa taasi oo ku saabsaneyd in xilka laga qaaday wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka galmudug somalilan haddii aan aadnana wasiiro ka tirsan maamulka somalilan ayaa waxay lacag ku wareejiyeen guddiga doorashooyinka somalilan warkan mar kale waxaa faahfaahinaysa samsam maxamed maxamuud kulankan lacagta lagula kala wareegayay oo ka qabsoomay qasriga madaxtooyada somalilan ayay ku kulmeen xubno ka mid ah golaha wasiirada oo ay hogaaminayeen wasiir maxamuud xaashi cabdi iyo wasiir samsam cabdi aadan waxaana halkaasi ugu horreyntii ka hadashay wasiir samsam cabdi aadan oo lacag dhan afar milyan oo dollarka mareykanka ah ku wareejisay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka waxaana ka mid ahaa hadaladeedii wasiirka sida aad la wada socotaan doorashadii madaxweynaha oo dhacaysa labaataniyo sideedda bisha maaj laba kun tobaniyo toddoba ee uu madaxweynuhu amar ku bixiyey in aanan maalin dib uga dhicin qodobada dibaddana waxaa ka mid ah dhegaystayaal tahriibayaal jirdi loogu geystay xeebaha liibiya ilaalada ayaa la sheegay in ay ula ku garaaceen ku dhowaad boqol iyo konton tahriibayaal ah kuwaasi oo kusii jeeday dalka talyaaniga taasi ayaa keentay in tahriibayaalka badankoodu ay isku tuuraan badda kooxaha samafalka ee kasoo jeeda dalka jarmalka ayaa sheegay in ku dhowaad afar tahriibe ay ku hafteen badda islamarkaasna ay soo badbaadiyeen ku dhowaad boqol iyo labaatan tahriibe dhinaca kale afhayeen u hadlay ciidamada badda ee liibiya ayaa sheegay in aysan maqlinin wararka sheegaya shilkaasi afhayeen kale oo hadlay ciidamada badda talyaaniga ayaa sheegay inta badan tahriibayaalkan lasoo badbaadiyey ay kasoo jeedeen dalalka ka hooseeya lama degaan u ekaha qaaradda afrika ciidamada ilaalada badda iyo kooxaha gurmadka ayaa tan iyo axaddii hore waxa ay badbaadinayeen ilaa iyo shan kun iyo shan boqol oo qof guud ahaan habeenkan caawaye dhegaystayaal intaasi waxaa ku dhan warkii habeen oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo cadaado dhegaystayaasha warkeenu uu seegay waxay dib kaga daalaca karaan bejka internetka aynu ku leenahay ee radio cadaada dot com warka waxaa inla socodsiinaya anigoo ah saadaq cabdishidane saadaq laki axmed siyaad ayaa farsameynaya warkan war lamida dhegaystayaal intaan dib ku kulmi doona waxaan kaga tegayaa sidaa aasiyo ismaqal dambe xoosleh nabadgelyo